Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa maanta sagaal kun iyo sagaal boqol oo qoys kana kooban danyar iyo naafo waxa ay gargaar ugu qaybisay degmooyinka Daynile iyo Hodan ee gobolka Banaadir afar kun iyo shan boqol oo ka mid ah qoysaskan ayaa gargaarka waxaa loogu qaybiyey xarunta degmada Hodan iyo sidoo kale waaxda Oktoobar ee deegaankaasi sidoo kale shan kun iyo afar boqol oo kale waxaa iyaguna markaasi mucaawinada ah loogu qaybiyey degmada Daynile agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma saare cali yuusuf iyo agaasimaha waaxda dabagalka ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka cabdisalaan cabdulaahi cumar ayaa ka warbixiyey gargaarka joognaa degmada hodan oo aan ku qaybinayno raashin dhan afar kun iyo shan boqol oo qoys oo ka mid ah qoondadii gobolka banaadir ay hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma ay ugu tala gashay ayay waxa ay ka tahay degmadii saddexaad ee aan maanta aan ka qaybinayno raashinkan waxa uu nooga yimi dowladda ruushka waxaana loogu talagalay dadka saa'imiinta ah ee in ay ka dhigtaan afur ay ka dhigtaan hay-addu waxa ay kaloo ay hay-addu waxa ay kaloo ay baaq u diraysaa dhammaan hay-adaha waxbixiya in ay la soo gaaraan dadkan bisha barakaysan ay rabadaan in ay siiyaan afur ay siiyaan waa markii labaad oo ay degmada hodan ay ku qaybiso hay-adda maaraynta masiibooyinku macaawino mar kastana waxa ay diyaar u tahay in ay la shaqayso maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinka gobolka banaadir ee baahiyaha gaarka kala qaba maanta waxaan joognaa degmada daynile ee gobolka banaadir waxaan halkan deeq gargaara oo ka kooban qamadi iyo timir ku siinay shan kun iyo afar boqol oo qoys oo runtii dad barakacyaala oo ku jira kaamamkan ah runtii dadkan waxay isugu jiraan dad ka soo barakacay gobollada dad horey u joogay kaamkan oo duruufo kala duwan la noolaay maadaama runtii bishii barakaysnada ramadaan lagu jiro hay-addu waxay ugu tala gashay inay maaragtay dadkaani kaalmo ka dhigtaan intii runtii kuma filno laakiin waxaan isleenahay xoogaa kaalmo oo u noqonaysaa timirtaasi iyo qamadigaasi intaanna kuma eko waxaan isleenahay waa soo socotaayoo dee maalin kasta waxaan isleenahay hay-addu shaqooyin badanay qabataa dad badanay waxgaarsiisaa dadkaanina waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed oo hay-addu u adeegto gacanteennii koowaad maahan horaan ugu imaanay hadda kadibna oo imaanaynaa gargaar fara badan oo runtii waxaa jira maalmahan hay-addu ay bixinayso loogu talagalay dadkan masaakiinta ilaa maaragtay ku dhowaad boqol kun oo qoys in ka badan ayay rabtaa inay hay-addu bishaan ay gaarto qoysaska maanta gargaarka la gaarsiiyey ayaa mid kasta oo ka mid ah waxaa la siiyey kiish qamadi ah iyo sidoo kale kartoon timir ah